الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رب من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo shanaad min suurati faadir qaala allahu tacaala yaa ayuha اnnaasu antum اlfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alganiyu اlxamiid in yasha yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid وما ذلك على الله بعزيز ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu inoo soo tiriyey nicamta uu addoommada siiyey deedna ilaahay inoo caddeeyey adilada iyo baraahiinta tusinaya ilaahay qudradiisa cisadiisa iyo awooddiisa halkan waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inoo ku sheegaya baahida khalqigu ay qabaan ay ilaahayna u qabaan iyo ka deeqtooninaanta uu ka deeqtoon yahay ilaahay jalla wacala can jamiici lkhalqi khalqigoo dhan inuusan ilaahay waxba uga baahnayn iyo sida iyaga dhammaantood ilaahay ugu baahan yihiin waxaa laynoo sheegi doonaa oo ilaahay inoo caddaynayaa tusaalayaal lagu kala saarayo qofka mu'minkaa iyo qofka kaafirka ah midka baarigaa iyo midka faajirkaah ee midka waxaa lagu tilmaami doonaa mid inuu ka dhigan yahay mid indhala midna mid indhaqaba ama tusaale kale waxaa ah mugdi iyo nuur baa tusaale laga dhigaya markaas markaa ogaatay labadaas mugdi iyo nuur in farqi u dhexeeyo mid indhala iyo mid indhaqaba inay kala fog yihiin arrintii baa kuu kala caddaanaysa waxaa la yidhahdaa fa bididdihaa tatamayazu lashyaa shayga didkiis baa ashyaadu ku kala caddaataa shayga shayga cagsigiisaa markaa ogaatid baa kana ogaanaysaa waxa uu yahay caafimaadka iyo cudurka shayga shayga ka soo horjeeda markaa garato baa kana ogaanaysaa qiimaha uu ku fadhiyo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuhannaasu ayuhannaas dadow dadkiiyow khidaabkaas niduhu waa iska khidaabe waa lijamiici albashar binu aadamka dhammaantii baa lala hadlaya waxaa la xusuusinayaa khalqiga oo dhan iyo basharka oo dhan ilaahay nicamtiisa waaweyn yaa ayuhannaasu dadow antum idinku alfuqaraau baa tihiin kuwa baahan baa tihiin ilallaahi ilaahayna u baahan almuxtaajuuna ilayh ilaahay kuwa u baahan baa tihin axwaashiinoo dhan sidaas baa tihin wallaahu ilaahayna huwa ilaahay alqaniyu ilaahay midka qanigaa wey caalamkaoo dhan buu qani ka yahay cala alidlaaq wax uu uga baahan yahay haba yaraatay ma jiro wallaahu ilaahayna alqaniyu ilaahay midka qanigaa wey deeqtoomay oo hodankaa ilaahay weeya wallaahu alqaniy alxamiidu almaxmuudu ilaahay weeye midka la mahadiyo nicamtiisa tirada badan allatii laa tuxsaa aan la tirin karin ee la koobi karin taas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadinaya aayaddan wuxuu yidhi abu xayaan aayatun waxaa weeyaan aayatu mawcida weeyaan wa tadkiir wacdin iyo xusuusin aayaddeed wey maxaa la is-xusuusinayaa khalqigoo dhan inay u baahan yihiin ilaahay ixsaankiisa iyo nicmayntiisa fii jamiici axwaali cid ilbiriqsi ka deeqtoomi ka dhaha ilaahay ma jidho ilaahayna qani weeyaan caalamkao dhan iyo wax kastoo ka deeqtoonaaday wuxuu uga baahan yahay ma jidho in yeesha ilaahay hadduu doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa idin tagsiiyeen hadduu doono ilaahay inuu idin halaago oo idin baabi'iyo oo idin dhammeeyo hadduu doono waa idin baabi'inaya wayaati la yimaadeen ilaahay markaa wuxuu la imaanaya bikhalqin khalqigaasoo jadiidin cusub biqowmin aakhariina qolo kale oo kayrkiina ayaa ilaahay keenaya aayaddanna waxaa ku sugan baa layidhi waciidun wa tahdiidun goodi ayaa ku sugan iyo tahdiid oo maxay ka dhigan tahay haddaad xumaataan ilaahay waxaa u sahlan inta idin baabi'iyo inuu ilaahay ummad kala keeno booskiinna kuwo kale lagu soo bedelo sidaas hadduu doono ilaahay samayn karaa wamaa daalika kaasina muusan ahaanin cala allaahi ilaahay bicasiizin mid ku culus saa in ilaahay yeelo ilaahay taas sacbi iyo culays kuma ah kuma adka kuma dhib kuma le ilaahay agtiisa ee ilaahay agtiisa waa sahlun yasiiru sahl yasiira ilaahay u tahay maxaa yeeley ilaahay shayga wuxuu dhahayaa kun ahow fayakuunu shaygana waa ahaanaya ka ummaddii cisyaan iyo xume ka dhaqan yeelata in la kaxeeyo si lagu kaxeeyaba oo ummad kale la khaliif yeeloo lagu bedelo taasaa ilaahay awooda wamaa daalika cala allaahi bicasiiz taasna alla agtiisa mid ku adag ama ku culus ilaahay maaha ee agtiisa sahal bay ka tahy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tasiru xambaari mayso waasiratun nafsu naf naftaasoo waasiratun dembowday naf waasira ee mudnibaayee dembaabtay ma xambaarayso oo naftaa aafimadaay wisra ukhraa naf kale dembigeed ma xambaarayso isma nafsin ukhraa naf kale dembigeed ma xambaarayso loo qaban maayo naf dembaabtay loo ciqaabi maayo mid kale dembigeed waxay iyadu geysatay bay leedahay oo arrinkaa ilaahay agtiisa cadaalad baa taal ee ma aha sida ay hadda adduunka sameeyaan jabaabiratu dunyaa adduunyada kuwooda dadka ku tunta ee jabaabiradaaye dadka baabi'iya siday sameeyaan maaha oo maxay iyagu sameeyaan min akhdi iljaari biljaar dariska dariskiisay ku ciqaabayaan qolada dariskaada wax samaysay intii ka agdhoweyd baa kuwo dembi sameeyey intii ka agdhoweyd baa dhibaatadii la gaarsiinaya waxaa leeyahy haddii qoladan wax samaysay intii ka agdhoweyd iyo intii aaggaan deganayd iyo intii isyaqaaneen in maarata la wada dhibaateeyo ama ha la laayo ama ha la xirxiro ama ha la dulmiyo ama ha la dhaco sidaas ay sameeyaan kuwa jabaabirada adduunku maanta sidaa ilaahay agtiisa kama jidho subxaanahu wa tacaala oo kuwaan waxay samaynayaan cid dembi ay gashay bay cid kale u ciqaabayaan oo u qabsanayaan waxaa kaloo jira oo ay sameeyeen kuwa adduunka jooga oo cadaaladdarrada ku shaqeeya alqariib bilqariib qof dhow qof qaraabaabay mid qaraabadiisa qof qaraabaa dembi uu sameeyey bay waxay u qabsanayaan midkaas ay isxigeen oo aan dembigaa shaqaba ku lahayn ha u dilaan ha ugu aaraan ha u xiraan hebelkaasoo waxaas hadduu sameeyey in dadkiisii iyo qaraabadiisii wixiisii oo dhan ama la baabi'iyo ama la xiro ama la dulmiyo bay dhahayaan yaa ehel u ah yaa u dhow iyo isxigaan waxaa xagga kama jiraan walaa taziru waasiratun wisra ukhraaba halkaa taalla naf kasta waxeedaa hor yaalla qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain tadcu hadday u yeerato muhqalatun nafsu naftaasoo muhqalatun la cusleeyey oo dembiyaal lagu cusleeyey mafcuulkii baa kaa go-anay axaddan hadday u yeerato naf dembi lagu cusleeyey hadday axad u yeerato ilaa ximlihaa dembigaa lagu cusleeyey xambaaridiisa hadday ugu yeerato dembiyada qaar in laga qaado warkaalay hebelow waxaan culays idul saaran kaalay qaar iga qaad hadday naf la cusleeyey cid wacato in dembigaa lala fududeeyo qaar laga qaado laa yuxmal lama xambaarayo lama qaadayo minhu kaas ay xamligiisa ay ugu yeeratay shay-un shayna laa yuxmal la xambaari maayo shay-un oo minhu yaa kaa ka mida macnaha kaas ilaa xamlihi ay cid ugu yeeratay xabad ka mida laga qaadi maayo sidaas baa dhacays laa yuxmal la qaadi maayo minhu min xamlihaa wixii iyadu ku rarnayd shay-un nakiradaa fiiri shay-un qaliilun walaa kaiir wey wax yar iyo wax badan cid kastoo ay u dhawaaqato kaba laga qaadi maayo kaalay waxaa ila qaba sida binu aadamka maanta dulmiga iskugu hiiliyo waxaas ma yaallaan meeshaan waxaan in yar ha layga qaado in yar ha layga fududeeyo ha la iigu tago dembigay la kufoo dhacayso wax laga qaadaya male ka war haddii isku dhow yihiin kan- kay u dhawaaqatay ilaahay wuxuu yidhi walow kaana haba ahaado hadduu doono kaa loo yeeray daa qurbaa qaraaba mid saaxiiba kay u dhawaaqanaysoo leedahay warkaalay qaar iga qaad dembiga warkaalay ila fududee kaas loo yeeraayo hadduu doono qaraabo midu saaxiiba ha noqdo kal aabi walibni sida aabbihii haddii aabbo u yeerato sida wiilkii wiilkeedii naftaas haddii u yeerato waxba laga qaadi maayo walow kaana daa qurba cid markaa maalintaa gargaar laga dalbay oo gargaaraysa ee khalqiga ma jidha wey bal arrintaa fiiri walow kaana daa qurba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa tundiru waxaad u digaysaa oo keliya yaa muxamedu calayka asalaatu wasalaam nebiyullaahi muxamedo waxaad u digaysaa adigu aladiina kuwa baad u digaysaa yakshawna ka yaabaya rabbahum rabbigood bilqaybi xaalay ku sugan yihiin maqnaansho iyagoo rabbigood ka maqan see uga maqannahay rabbigeen innagoo aan ilaahay arag baan ka baqaynaa hadda rabbi innagoo hadda aan arag ayaan ka baqaynaa kuwa ilaahay ka yaaba iyagoo bilqaybi ku sugan faacilkana waa laga xaalayn karaa bi- oo mafcuulkana waa laga xaalayn karaa markaas iyagoo saa ku sugan kuwa ilaahay ka yaabaya kuwaasaa qur-aankan ugu digaysaa ciqaabka rabbigood qiyaamada ka yaabaya yakshawna rabbahum oo waaqaamo oogeen asalaata salaadiina guteen calal wajhil akmali qaabka ugu dhammaystirnaanta badan ee ugu ficnaanta badan salaada ugu ula yimid oo dahaarada naftoodiina la yimid jirkoodina dahiray qofku markuu weesaysanayo isnadiifinayo isdahirayo muuqaalkan korou iska dahira dahaaradii nafta ahayd baa la rabaa qalbigiisa xiqdigii iyo xumihii iyo qishigii iyo xasadkii iyo wixii iyana inuu ka dahiro wa aqaamu salaat qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman tazakaa qofkii isdahira tadahar way ka dhigan waman dahara nafsa qofkii naftiisa dahira macaasida iyo xumaha naftiisa ka dahira fainamaa yatazakaa wuxuu u dahirmay linafsihi naftiisa unbuu isku dahirayo u dahirmay qofkaas qofkaas isdahiridoo isdahiray liibaanta ka imaanaysa salaaxiisa iyo cabsidiisa iyo taqwada halkaas waxay ku gaar noqonaysaa naftiisa bay wax taraysaa wailallaahi ilaahay intii kaa oo keliya ayaana almasiiru masiirkaiyo marjicu ahaaday ilaahay xaggiisaa loo noqonaya ilaahay xaggiisaa layskugu tegayaa ilaahay xaggiisaa khalaa'iqdoo dhan marjicoodu noqday mid kastaana camalkiisa ayaa lagu abaalmarinahayaa sidaas weeyaan marka markii maalintaa halkaa la tago oo aan naf naf kale u hiilanaysa aysan jirin maalintaa qofku ha ka yaabo oo ha ka cabsado macnaha weeyaan waa maalin cajiiba weeyaan laa yejzii waalidun can waladih mid wax dhalay kow dhalay waxba uma tari karo walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya kii la dhalayna isna cidna kale waxuma tari karo waa maalin cajiiba yowma yafiru lmaru min akhiihi maalinka qofku ka cararayo iyo walaalkiisa wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniihi maalinka ilaahay leeyahay weeyaan subxaanahu wa tacaala maalinkaa weyn weeye maalinka laga sheekaynayo oo la leeyahay war maalinkaa ha laga yaabo oo ha laga cabsado haddaba markay sidaa tahay dadka mu'miniinta ah oo naftooda dahiraya waman tasakaa tadahara awsaarta iyo xumaha iyo macaasida dadka qofkii iska dahira fa innamaa yatasakaa yatadahar qofkaas linafsihi un naftiisa unbay arrintaas ku soo noqonaysa fa innamaa yatasakaa linafsihi taas halkaasi wax taraysa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wailallaahi ilaahay intii ka amaana almasiiru masiirka iyo marjicuna halkaas unbuu ahaada ilaahay baa loo noqonayaa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yastawii ma eka oo ma sinna alacmaa midka indhoolka ah iyo walbasiiru midka wax arkayo labadaasi ma sinna waa tusaale marka waa labadaas ma sinna mid wax arkaya iyo midaan wax arkaynin ma eka tusaalahan ilaahay wuxuu u yeelayaa qofka mu'minka ah iyo qofka kaafirka ah war kaafir gaal iyo mu'min labadaasi ma sinna gaalkan wixiisa iyo dhaldhalaalkiisa yaysan kula tegi labadaasi ma sinna waxaa adigu garan ka dhaha qof marna kufaya marna dhacaya aan waxba u jeedin oo indhala iyo mid indhaqabo toos u soconaya waa ujeedaa labadaa inaysan sinnayn war waa sidaasoo kale qofka mu'minka ah qofka indhaha qaboo ka dhigan yahay midkan dhacdhacaya iyo gaalkuna waa isku tusaale weeyaan labadaas maxaa yeele midkan qur-aanka nuurkiisabuu ifsanayaa kan gaalkaana dembiyaal iyo gaalnimo ku duldhacayaa hadba waladulumaatu mugdiyaal iyo walanuuru nuurna ma sinna adulumaatu waa jamac mugdiyaal wey mugdiyaal iyo walanuuru nuurku waa hal mida hanuunku waa mid weeyaan labadaasna ma sinna oo labadaani maxay noqonayaan kufrigii iyo iimaankii ma sinna kufrigii iyo iimaankii ma sinna waxaa garan ka dhaha nuur iyo mugdi ma sinna halkaanu hadda ifaysa iyo maraysan ifayni ma sinna sidaasoo kale iimaan iyo iyo iyo gaalnimo kufri ma sinna iimaanki iyo nuurku waa isleeyihin marka waa meel ifays iftiinki weeye iimaanku kufriga iyo mugdiguna waa isleeyihiin war labadaasina ma sinna waladilu har iyo hoos iyo walalxaruuru kulayl daranna ma sinna alxaruur shiddatu xaru shamsi baa la yidhahda qoraxda kulaylkeeda darnaanshiis aada u daran war labadaasina ma sinna hoos aan kulayl lagu arag ee harca iyo cawd kulayl qorax kulaylkeedii tiradii ka batay oo hurays war labadaasina ma sinna tusaalahan waxaa la yidhi waa jannada iyo naarta jannada qabow iyo raaxo iyo barwaaqo taal geeda beersilaada yaallaan webiyaal hoos marayaan iyo masinna xaruur oo naar huraysa iyo kulayl iyo cawd iyo balaaye ah war labadaasi ma sinna meelna abraartaa waxay u tahay degaan ay degaan meelna fujaarta ayay u tahay meel ay degaan waa aayaddii qur-aanka ahayd oo kale ahayd laa yastawii asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna war labadaasi ma sinna ilaahay wuxuu yidhi wamaa yastawi alaxyaau ma sinna kuwa nool iyo walal amwaatu iyo kuwa amwaadda ah ee medadka ah ee dhintay alaxyaa kuwa noolnool waxay ka dhanyihiin alcuqalaa dadka cuqaladaa ee wax garanaya iyo walal amwaat waljuhalaa bay ka dhiganta kuwa juhaladaa ee aan waxba garanayn war labadaasina ma sinna bal inta tusaale layna siiyey iyo sida loo kala dhigdhigay iyo cajaa'ibta laynoo ku caddeeyey bal haddaba u fiirso intaasaa laynoo caddeeyey intaasoo tusaalaa layna siiyey oo iska cadcad oo waadaxaad ah oo qof kasta garan karayo ilaahay wuxuu yidhi inna allaha ilaahay yusmicu waa maqashiyaa man yashaau ciddou doono maqashiinteeda dacwada xaqa iimaanka iyo nuurka iyo wanaagga ayuu ilaahay ku hanuuniyaa qofkau doono inuu macnaha ismaacahu maqashiintiisa ku damco ilaahay waa maqashiya markaasaa iimaanka la jeclaysiinayaa qalbigiisaa loo waasicinayaa wamaa anta adna matid nabi allow bimusmicin mid maqashiin kara mid maqashiinaya man filqubuuri qabriyaasha dhexdooda duulka ahaaday oo gaalada ah waxba ma maqashiinka dhig waxa halkana waa miaal kale wey waxa qabriyada ahaaday waxay ka dhigan tahay kuwan kufaartaayee gaalada ah waa amwaatulquluub qalbigay ka dhinteen si kasta haddaa xaqa iyo diinta iyo dacwada ugu yeedhin adigu ma maqashiin kadhid ha qalbigooda ma gelin kadhid waxa weeyaan ma fahansiin kadhid ilaa ilaahay la doono inay hanuunaan markaas man filqubuuri waxay ka dhigan yihiin wax qabri galay oo kale yaa way ka dhigan yihiin saasoo kale wey almowtaa baa lagu shabbahaya cid qabri ku jidha si aad hadda inta u yeedhid aadan kitaab iyo u maqashiin karin iimaan aysan waxaa sheegtay hadda aysan ugu intifaacaynin sidaasoo kale waxaa qofka mayitulqalbi ah qalbiga ka dhintay laa yantafic bimaa yasmac waxuu maqlayo mawaacid iyo ma garanaysaa qisas ma ay anfacayaan isaguna sidaa weeyaan in anta maa anta matihid nabi allow adigu ilaa nadiirun mid digaya mooyaane rasuul digayaata gaaladaa cabsi gelinaysa cadaabka ilaahay baa uga digaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa annaga arsalnaaka ku dirnay bilxaqi xaq kula dirnay bashiiran xaalaad tahay mubashiran mid bishaaraynay wa nadiiran xaalaad tahay mid degayo gaaladaa u degaysaa muuminiintana waa u bishaaraynaysaa wain min ummatin maa min ummatin ummad ummadaha ka mida ma jidho xataa zamanadii tegay iyo wakhtiyadii lasoo dhaafay ummad jidhay ma jidho ilaa khalaa waxaa tegay fiihaa dhexdeeda nadiirun rasuul u diga ummad kasta oo horay u soo madhay koonkan rasuul baa loo dira sidaysan arurta ilaahay agti cududaar u helin sidaysan u dhihin rasuul nalooma soo dirin sidaysan u dhihin iimaanka naloo kuma baaqin rasuul baa loo dira qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain yukadibuuka hadday ku beenayaan nebiyullaahi muxamedow calayhi asalaatu wasalaam kuwan gaaladaa ee wakhtigaada jooga haddii ay ku beeniyaan oo ay hadda iimaanka diidaan faqad kadaba aladiina kuwii waa beeniyeen min qablihim kuwaan ka horreeyey kuwaan kuwii ka horreeyey way beeniyeen oo rusushoodiiba iiba beeniyeen aayaddaani waa tasliyatun lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaa loo tasliyaynayaado ambiyadii ka horraysay inuu kaga daydo sabirka iyo dulqaadka iyo dhibta u adkaysigeeda ayaa lagula hadlayaayoo haddii ay ku beeniyeen oo ku dhibaateeyeen rusushii kaa horraysay baa sidoo kale lagu sameeyey wax adiga keligaa lagugu bilowday maaha jaa'athum kuwaa waxaa u timid ummadaha hore rusulum rusushoodii baa ula timid bilbayinaati aayaad cadcad ayay ula yimaadeen xujooyin cadcadoo waadixaad ah ayaa loola yimid way beeniyeen way inkireen wabizuburi zuburna waa loola yimid rusushaas waxay ummaddaa ula timid azubur waa asuxuf waxa weeyaan suxuftii iyo warqadihii lagu soo dejinayey weeyaan ambiyada waalkitaabi wa bilkitaabi weeyaan kitaabkii almuniiri nuurahaya ifayey kaasna way la timid waxa weeyaan bilkitaabta alkutub baa looga jeedaa kutubta samaawiyadaah ee muqadasadaah ee nuuraysa ee caddaynaysa kutubtaas baa rususha ula timid ummadahoodii afar kitaabo waaweyn bay ahaayeen kitaabka koowaad waxaa towraat nebiyullaahi muusa lagu soo dejiyey injiilna nebiyullaahi ciisa lagu soo dejiyey zabuurna nebiyullaahi daawuud ayaa lagu soo dejiyey furqaan buu ahaa kan kalena nebi maxamed baa lagu soo dejiyey calayhi salatu wasalaam sidaasoo ay tahay oo rusushaas ay la timid bilbayinaati wa bizuburi wa bilkitaabi almuniiri sidaa iyagoo ula yimid waa ay beeniyeen kuwii loo soo diray markaasay sabreen rusushaasii adiguna sabir ummay dabadeed ilaahay wuxuu yidhi intii muddo loo kaadiyey gaaladii rususha beenisay akhadtu waan qabtay alladiina kuwii kafaruu gaaloobay gaaladii halaag baa lagu qabtay waa la baabi'iyey weye fa kayfa sideebow kaana ahaaday nakiiri baa ilaahay leeyahay inkiridaydi waa maxay inkaari calayhi inkiridaan inkiray waxa wey ciqaabkaan ciqaabee aan qabtay cuquubatii lahum ciqaabkaan iyaga ciqaabay seebay ahayd booskeedii ma dhacday waa dhacday weeyaan waa la baabiiyey waxay ka dhigan tahay alam aakhudhum ma waanan kuwaas qaban akhda casiizin muqtadirin alla awood leh qabashadiis ummadihiis la kibray rususha ilaahay beeniyey ma waanan qabashadaasoo kale qaban nicmadii aan siiyey ma waanan ugu bedelin niqmo iyo halaag ma waana ugu bedelin sacaadadiiyo liibeentay haysteen shaqaawo iyo ayaan darro ma waana ugu bedelin camirnaantii ay haysteen iyo dhulkii u laacayey kharaab ma waanan ugu bedelin sidaasaan weligay ku sameeyaa rususha ilaahay kuwa beeniya saasay ka dhiganta kuwa marka xilligii nebiga jooga wax beeninaya ummadihii ka horreeyay sidaasaa loo halaagay ha sugteen weeyaan alam tara ma waadan ama waadan u jeedin waa kee ayuhalmuqaadab qofka lala hadlayo qof kastoo in lala hadlo u suubado alam tara ma waadan ogeyn anna allaha ilaahay anzala inuu dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda ilaahay inuu ka soo dejiyey maa maaan biyo ilaahay cirka xagga kore daruuraha naga sarreeya roob baa ilaahay ka soo dejiyey ilaahay baa qudradiisa ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala fa akhrajnaa waan saarnay baa ilaahay yidhi bihi maagii biyihii famaraatin miraan ku soo saarnay midhahaasoo mukhtalifan alwaanuhaa mukhtalifan ooyaa mid iskhilaafsan alwaanuhaa midabyadeed biyuhu hal nooc bay ahaayeen misna biyihii waxay soo saareen waa kala noocyo mirihii waa kala duwan yihiin oo waa maxay waxaa fawaakiho iyo miro iyo nabaad la soo saaray geedihiiwa iskuma eka midabadii iskuma eka dhadhankii iskuma eka waa rumaan waa tufaax waa tiin waa cinab waa kuwo kale muuqaalkii iskuma eka miro gududan kuwo booroboorow ah kuwo cagaar ah kuwa yow kale waxaas bay leeyihi taasi wata wa min aljibaali baa ilaahay leeyaha buurihi xaggoodina ya ilaahay subxaana wa tacaala xaggii buurahana waxaa ka ahaaday judadun ayaa ka ahaaday waa wadooyin ayaa ka ahaaday waa tub tub la maro iyo dariiqyo la raaco wey taasoo biidun cad iyo waxumrun kuwa guduudan kuwaasoo mukhtalifun alwaanuhaa midabyadeeduna iskhilaafsan yihiin buurihii xaggeeda ilaahay wuxuu ka abuuray wadooyin baa laga sameeyey oo buurtii meel laga dego iyo karin laga dhaco iyo dariiq wadad buurta kordhaha waxaas baa laga sameeyey tub la maraa laga sameeyey marka duu judad weeyaan calaa xadfi mudaaf kuwaasoo biidun cad judadkaasi iyo waxumru ha caddaadeen hana guduudnaadeene misna mukhtalifun alwaanuha midabyadeedu iskhilaafsan yihiin kuwa cad caddaanku waa iskhilaafsan yahay caddaanku waa kala awood badan yahay kuwa guduudanna guduudku isku hal lambar maahee guduudku waa kala duwan yihi waa mukhtalifun alwaanuha weeyaan buurihii iyagoo dhagaxa iyagoo ciida iyagoo wuxuu waddo wada yihiin baa misna caddaan iyo guduud misna guduudkiina nocyo yahay caddaankiina nocyo yahay waxaa kaloo buurihii ka mid ah waqarabiibu kuwa dugul ah dugul kuwaasoo suudun madmadow waxay ka dhigan tahay waa waqaraabiibu suudun wasuudun waxa weeyaan kuwo madmadow oo madow madowgaasi waa qaraabiib qaraabiibka waxaa la yidhahdaa madowga kan ugu daran oo aan madow dhaafin oo dugulka la yidhaahdo oo sida tukaha oo kale ah madow inta ka bat khadda ah madow baa araabi qaraabiib baa la yidhahdaa waqaraabiibu marka wasuudun oo qaraabiibo meeshii saa sifadu ay noqon lahayd waqaraabiibu baaba lasoo hormariyaba marka wasfigii baa la soo hormarshay meeshii wasfigu gadaal mari lahaa waana liqasdi ta'kiid waa usluub la maro oo la isticmaalo wey waqaraabiibu su kuwaas baa ka mid ah waxaa jira waddamada carabaha iyo xaramka iyo haddaa xataa tagtid buuro waxaa arkaysaa gebigeeduba hal dhagax ah markaasaa hal dhagaxu meel iska fadhiya oo dhagaxyo la iska fufursanaya aan ahayn dee hal waxuu saa meelu yaalla intaasu kambana hadii la keeno wax fujin kara iyo dhibaatada lagala kulmayo la yaabayo markaasaa buurta xorteeda iyo dhinacyadeeda meelba sibay u egta meel saa u madow meel dhagax bidhaama yele dhinacyo saasoo kale tubaha macnaha galaya dhinacyada oo cajaa'ibtaas bay leedahay waxaana moodaa marmar hal sallax oo meel qotoma ayaa moodaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa min aljibaalina waxaa ka ahday xaggii wa min annaasi dadkii xaggoodiiba waxaa ka ahaaday wa min annaasiba ka ahaaday dadkii xaggoodii iyo wadawaabi daabadihii wax allaale wixii tukuba weye iyo walancaami nicmoolayda mukhtalifun alwaanuhu midabyadiisu miday isdiidan yihiin oo iskhilaafsan yihiin sidii haddeer kadalika sidaaso kale sidee sidee haddeer ka ikhtilaafi himaari waljibaali buurihii iyo mirihii hadda aan soo marnay say u kala bedelnaayeen baa dadkii midabkooda u kala duwan yahi oo daabadaha midabkooda u kala duwan yahi oo nicmooleyda midabkooda u kala duwan yahi mid cad mid guduudan mid madow waxaasoo dhanna waa khalqiga ilaah watabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin ilaahay baa wada sanciyey ilaahay wuxuu yidhi innamaa yaksha allaha ilaahay waxaa ka yaaba oo keliya oo ka cabsada min cibaadii xaali ka amid ahaadeen ka ahaadeen addoommadiis xaggooda alculamaau kuwa cilmiga leh oo cilmigooda ku camalfalaya kuwaas baa cabsidii lagu soo koobayba alcaarifuun waa kuwa ilaahay ka yaabayo bal aayaddaa u fiirso waa dadka habboon waa dadkaa weeyaan innamaa yaksha allaha alla waxaa ka yaaba oo keliya min cibaadii xaali ka ahaadeen addoommadiis xaggooda alculamaau ina allaha ilaahayna casiizun wey ilaahay waa mid qaalib oo qafuurun dhaafitaan badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yatluuna akhrinaya kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa yudaawimuuna wey kuwa daa'ima kitaabka ilaahay akhrintiisa cajo badana kuwa noocaas aanaa alleyli wa adraaf annahaar haryo hameen kitaabka ilaahay ba akhrinaya oo waaqaamuu oogeyna salaata salaada oogeen sidai ugu kaamilsanayd ula yimid wakhtigeeda ku tukaday bikhushuucihaa wa aadaabihaa wa shuruudihaa wa arkaanihaa kula yimid oo wa anfaquu bixiyeen mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnay siran wa calaaniyatan si hoose iyo si muuqataba bay xoolihii u bixinayaan oo waxa la waxa lagu qortay iyo wax la weydiiyey keliya maa waxay bixinayaan wax badanoo aan cidna la ogeyn ayay bixinayaan inta masaakiintu meesha ay saagaan dadkii waxaysa inay waxba waayaan wax cashada ka bixiya ama wax wax u dhiiba ma iyagoo weliba weydiistay kuwan waxa weye la ammaanayo iyagoo siran wa calaaniyatan bay wax u bixinaya koow wa anfaquu mimaa rasaqnaahum siran wa calaaniyatan kuwa hee innada khabarkeeda halkaan dhig yarjuuna kuwaasi waxay rajaynayaan tijaaratan tijaaro iyo rogrogasho iyo waxay rajaynayaan baacamshari taasoo tijaaradaasoo lantabuura aan khasaarayn waxay ku jiraan soo markaan wax keentid oo wax saarsatid oo faa'iida iyo ribax kama heshid kuwaani waxay bixiyeen cibaadaday la yimaadeen waxay rajaynayaan tijaaratan camalka ay la yimaadeen ribix ribaxaas tijaaradaasoo lan tabuura aan qiimo dhacayn aan sicir dhacayn aan khasaaraynin aan sicirkeeda iyo qiimaheedu uusan jabaynin taa weeyaan waa faa'iidaya maxay saa u samaynayaan liyuwafiyahum ilaahay inuu u wafiyo ujuurahum ajaryaalkooda iyo wayasiidahum ilaahay inuu u siyaadiyo min fadlihi fadligiisa ilaahay inuu u kordhiyo oo waxay la yimaadeen iyo ka badanba ilaahay ku abaalmariyo subxaanahu wa tacaala u jibjibaaro ilaahay wejigiisana ay arkaan subxaanahu wa tacaala innahu ilaahayna kafuurun ilaahay waa mid dhaafid badan shakuurun ilaahay weeye mid shukrin badan oo qofka camalka la yimaada camalkiisi baa lagu shukrinayaa ilaahay dhimaya waxaan yarkaa miyaanu kaa aqbalaya ma waxaan yarkaabaa la baxda ma waxaan yarkaabaa igu caabuday ilaahay waa shakuur weeyaan waxa weeyaan kafuur dhaafid badane ilaahay u dhaafayo maxay liahli lqur'aan shaakir ilaahay weeyaan shakuur ah lidaacatin daacadoodana ilaahay waa ka qaaday waa ka aqbalay mudarif ninkii la dhihi jira waxa la yidhi idaa qara'a haadihi laaya aayad qur'aana markuu akriyo aayaddan haadihi laaya aayaddan markuu akriyo qaala wuxuu dhihi jiray haadihi aayatu lquraa'i ragga quraadaa ee qur-aanka ehelkiisa ah aayaddoodi weeyaan in aladiina yatluuna kitaaballahi baa laga soo sheekeeyey ma ogtahay markaasaa waxaa lagu soo gebagabeeyey waxa weeyaan yarjuuna tijaarata lan tabuura iyo aayadda ka dambaysa ilaa lagu khatimay innahu kafuurun shakuur aayad aad iyo aad farax iyo bishaaro u xambaarsan aayaddan weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab